Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxay door weyn oo muhiim ah ka ciyaaraan wax soo saarka beeraha dalka iyagoo sare u qaada dalagyada dalka ka soo go'a sidoo kaleeto haddii ay heli lahaayeen taageero dhinacyo kala duwan ah waxay ka gaari lahaayeen beeraha horumar waara oo bulshada waxtar u leh Gobolka Jubbada Hoose oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee dalagyada dadkiisuna inta badan ku tiirsan yihiin beeraha ayay haweenka ku nool qaarkood waxay ku hawlan yihiin sidii ay u taaban lahaayeen beeraha iyagoo si weyn uga dhex muuqda tabcashada beeraha haddaba qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee deegaanka Baarsabagooni ayaa ka warbixiyay kaalinta ay ku leeyihiin wax soo saarka deegaankaasi iyo caqabadaha ay la kulmaan beeraley aan nahay aan ahay maamada beeraley aan ahay marka beeraha waxaan tacawaa galeyda maxay aheyd digirta maxay aheyd iisheeg bocorka nyaanyada tacabnaa ma fahante marka bocorkii iyo nyaanyadii haddaan naga go-aysab ilaahay rasuulka og marka saddex bilood waa beerahan aan sugaynay alxamdu rabbilcaalamiin biyaha waa naga baxeen hadda galeedii cudur iyo waxa u amaaday kii kale maa daaqahay duwaagta ma fahante marka alxamdu rabbilcaalamiin hadda waa iskafafalhaynaa maxaana sunaa ku shubhaynaa akhrisanhayn waa ku shubhaynaa wax anaga aan dhaafayna male marka alxamdulillah rabbilcaalamiin beerihiyaa iska falahaynaa beerihii waxa waaye alxamdulillah shukuur wixii ka helno fuustayaalka ku shubaneena kadib waa haddii macana wax aynoo go-aan ana aynaa go-dan alxamdulillah shukuur rabbilcaalamiin deer horta wax kurax ma baxo gu-ah xelaha gu-ah saan oo kale wa deertin waxawaaye baahadeedaa badan intee lahaas waxawaaye ilmaha dhuxusho u gooy koo bostado usoo fal shin uu gad leewan waxaa lagu buufinaa diisdiis cagaarasho intaasaa lagu buufina maalintii haddaan amaado bosta iyo bar waa ka falaha dhulka yaambalama markasiya yaamba hor hataan bosta iyo bar ma fadhiin maalin halahan ilaa halahan oo gabadha anaga aa falni tanaa fadhiin maalin dhulkan hadda halii anaga aa fadhiin laba horta bil iyo bar ahaan dhulkan waa fadhiini hadda yaambalamada labadan bir waa hir waa neebsaday dhul qalac qalac ayaas ah dhulka saa ma ahayno waxaa la bixinaya buraa la dejinaya waxaan isku dubirna ma haysano hadda sidan ama saddex biloodaa la dul deganay hadda wax qaabale ma ka soo baxay ma arkaysid hadda markaan isku jid ma noqon karaa kuufiyey kanti dhay ma arkay waxay ka imaanaayo ku dubirtana ma haysatid haba an yaraan nagu haysan xagga dowladda xaggeeda gargaar un ka haysanana ma jirto